is WATB 1420. Next hour you will hear Radio Wada Jir.
inta walba waahan reediyo wadajir w a t b tumay afar labaatan a m
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan dhammaan dhegeystayaasha qiimaha iyo qaayaha leh meel kastoo aad naga maqlaysaan iyo qaab kastoo aad noo dhegeysanaysaan halkani waa wadajir rediyo oo maalin kastoo axada aad uga barateen saacaddu kolka ay tahay saddexda galabnimo bariga maraykanka inaad ku kulantaan mawjadan kun afar boqoliyo labaatan a m magaaladan atlanta iyo hareeraheedana aad si toosa uga dhegeysataan sidoo kale ayaa akhyaarta caalamka intiisa kale ku nool waxaa ayagana nogala jaan qaadi karaan fadhiga aanu ku leenahay gudaha shabakada macluumaadka caalamiga internetka oo ah ww w wadajir radio com amaba daafeed com wacanoo wanaagsan ayaynu mar kale idiin leenahay sida caadada noo ahayd maalin kasta barnaamijkeenan axadlaha warkii oo fidsan bisha juun maanta waa shan iyo toban sanadkuna waa laba kun iyo afar iyo toban warka waxaa si toosa stuudiyahan wadajir radio magaalada atlanta idinkaga akhriyi doona anigoo cabdilcasiis siidi wararkeena maantana waxaa ugu dooro xasan sheikh oo ka guddoomay warqadihii aqoonsiga safiirka dalka kanada u fadhiyi doona dalka soomaaliya kaasi oo sababa amni daraadooda oo magaalada muqdisho amnigeeda aada u liita uu ku shaqayn doono magaalada nairobi ee dalka kenya qaramada midoobey oo ka deerisay xaaladda bani aadamnimo ee ka jirta dalka soomaaliya haatan beesha habargidir oo diiday in ay ka baxdo magaalada marka oo ay ku qabsatay xoog milatariga dowladda soomaaliya mid ka mid a taliyayaasha ciidamada oo sheegay inay isbaarooyinka ka qaadeen gobolka shabeellada hoose ha yeeshee warkaasu ma aha mid ku cusub dhigaha dadka degan gobolka shabeellada hoose al-shabaab oo weerar ku qaaday deegaanka qurac joome ee gobolka bakool iyo weliba duqeyn ay u geysatay jasiiradda madhawa ee gobolka jubbada hoose guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga gobolka bakool oo beeniyey inay shabaab ka qabsatay gobolka bakool tuulooyin ka tirsan ay ugu horeyso qurac joomo sidoo kale ayaa ciidamada axmed madoobe maanta waxaa laga qabsaday iyadana jasiirad ka mida jasiiradaha kulaala xeebta badda gobolka jubbada hoose puntland iyo somalilan oo isku haysta deegaanka gobolka sool maamulka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo isagana ka dhawaajiyey in khatarta shabaab ay kusoo fool leedahay sidaa daraaddeedna ay diyaar u yihiin in ay khatartaasi iska celiyaan wararkaasna waxaa inoo haya waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya ee dhanka bini-aadinimada philip lazarani oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa ka deeriyay xaaladda dhanka bini-aadinimada ee soomaaliya philip lazarani waxa uu sheegay in laga baqdan qabo in soomaaliya ay mar kale ka dilaacdo abaar taasi oo saameyn ku yeelata dadka soomaaliyeed ee ku nool qaar ka mid ah gobolada dalka soomaaliya philip lazarani ayaa waxa uu sidoo kale uu sheegay in loo baahan yahay in si deg dega haatan loogu soo gurmado dalka soomaaliya one of the highest uh, child ma- malnutrition rate. We have one in seven children below the age of uh, digniinta hadda na soo malnutrition.
gaarayso Uh, waxaa Somalia ay is one tahay of the countries sideed boqol iyo where konton you qof have the ayaa hadda ku jira highest, xerooyin uh, barakacyaal ah uh, uh, halka laba death kun oo rate caruur ah among ay u children.
geeriyoodeen One nafaqa darro child awgeeda up to taas 10 waxaa sii dheer will have laba not milyan seen oo its Soomaali first ayaa hadda birthday.
cunno u We will baahan have oo la one child cunadii ay that is, uh, maalintii on the ay cuni path lahaayeen of waxaana five jirta who bilooyinkii never ugu reached dambeeyey the in age cudurka of five jadeecada who ay will ugu have not geeriyoodeen seen its first birthday.
sidoo kale waxa uu sheegay xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya in dhowaan uu gurmad u samayn doono gobolada dalka soomaaliya qaarkood dadka degan soomaaliya waxaa kusoo lalaabta abaaro saameyn ku yeesha dadka iyo dunyada ku nool qaar ka mid ah gobolada dalka soomaaliya dhanka kale guddiyada joogtada ah ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada muqdisho waxayna ka hadleen arrimo ay ka mid yihiin xuduudaha soomaaliya kulanka waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari marka uu soo dhammaaday kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay xildhibaan cabdulqaadir baqdaadi waan guddiga joogtada maanta waxaan ku kulmay sida ajandahii loo diyaarin lahaa inta ka dhimasan fadhiga afaraad wuxuuna go-aan ku gaaray in shuruuc ay ka mid yihiin sharciga ee xuduudaha iyo federaalka iyo ka sharciga guddiga adeega garsoorka muddahaas lagu gabagabeeyo Eh, wuxuu kaloo go-aan ku gaaray guddiga addunyagudka dastuurka ee xukuumadda noo soo gudbisay asnayn go-aan ay baarlamaanku ka gaaraan galfadhiga dhexdiisa Eh, xidhxidhkii miisaanasamadeedkii laba kun saddexda iyo tobanka sidoo kale waxaa gudoomiyuhu macluumaad ahaan uu nagu soo bandhigay eh, in go-aanku go-aan uu ku gaaray eh, in arrimihii badda ee xuduudda badda ee Kenya iyo soomaaliya ka dhexaysay hadii dowladda soomaaliya ama xukuumadda ay guulisay la qaatay oo lagu guulaystay oo laga joojiyey arrintaas ayada kenya oo la yidhi maxaa kuraada arrintaas go-aankeeda lama qaadanay taasoo ay deg deg ay ahayd oo ay dooneysay inta dowladda soomaaliya ay kala saabsan tahay in go-aan u-nku ka gaaro marka waxaa la yidhi hadda go-aankaas lama gaarayo wadooyinkii kale ku furan sida inaad maxkamada aadid sida maxaan ku rahdaa inaad soomaalida kala nugeysan karaysid mooye laakiin go-aanka u-nku ka gaari kara laba daraf markay siman yihiin baanu go-aanka gaari karnaa dowladda soomaaliya waxay soo codsatay maanta inaysan diyaar u ahayn arrintaas marka sidaas awgeed arrintii soomaaliya la qaatay macluumaadkaasoo gudoomiyuhu guddiga uu soo gudbinayay iyo go-aanadaas baa ay ahayd maanta shirkii laga shirayey waana uu soo gabagaboobay aad iyo aad baan umahadsantihin ugu dambeyntiina madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta waraaqihiisa aqoonsi ka guddooma danjiraha cusub ee dowladda canada ay usoo magacowday soomaaliya kadib markii uu maanta soo gaaray magaalada muqdisho madaxweynaha iyo danjiraha sidoo kale kulan ay yeesheen waxay ka wada hadleen taageerada dowladda canada ay u hayso soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa warbaahinta kaga waramay danjirahan cusub ee madaxweynaha waraaqaha uu ka guddoomay بسم الله الرحمن الرحيم آه، waxaa halkan idinla jooga maanta ee, safiirka loo soo magacaabay ee, laga soo magacaabay Canada ee loo soo magacaabay dalkan Soomaaliya Ee, dalka Canada si aad u ogtihiin waxa weeye ee, wuxuu ku jiraa dalalka sida lixaad kale u caawiyo wadankan Soomaaliya Ee, xaqiiqadu waxay tahay in dad fara badan oo ee, Soomaali Canadian si ay joogaan wadankaas oo sameeya isku xidh isku xidha waxaa weeye waddan waxyaalo fara badan ee nala qabtay imikada lafteedana diyaarinoo ah inay wax dalkan la qabtaan waan soo dhaweyneynaa eh, ambaasadarka cusub oo imika eh, joogi doona waxoogaa eh, nairobi hase ahaatee aan ku- aan aan ku tala jiro securitygeenu markuu ammaanku uu- uu wanaagsanaado inuu halkan inoogu yimaado
maxamed kaafi sheekh abukar radio wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaafi warbixintaas uu nooga soo diray magaalada muqdisho dowladda soomaaliya ayaa maanta waxa ay sheegtay in ruuxii shabaabnimo lagu soo qabto ayaan dib u sii dayn doonin waa kan mar kale waryaheena maxamed kaafi gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidanka qalabka sida ee soomaaliya gaashaanla sare cabdiraxmaan maxamed tuur yare oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa wuxuu ka hadlay ragga al-shabaabka ah ee dowladda ay soo qabato waxa uu sheegay xilligana wixii ka dambeeya cid ka tirsan al-shabaab oo ay gacanta kusoo dhigto dowladda in marnaba aan la cafin doonin waxa uu sheegay dadka shacabka ah haddii ay arkaan al-shabaab oo ay kusoo wareejiyaan dowladda in marnaba uusan dadka shacabka dib ugu soo laaban doonin qofkaasi ka tirsan al-shabaab waxa weeyaan shacabka waxaan u sheegayaa maanta wixii ka dambeeya qof aad hubtaan ee aada la soo qabtay ee xaggeenna soo gaaray inuu inuu dib idinkuu soo noqdo waad ka ceedaysanaysaan waxaan leenahay dhallinyarada shabaabka la khaldayna waxaan leenahay hooyada shabaabka hooyada dhashay wiilka soomaaliyeed ee fikradiisa la khalday maalinka uu gacanteenna soo galo asoo dembile cad ah tacsiisa dhig qof iska xukuman oo haddana dhowr bil amba xilligii loogu talagalay xilli ka badan isaga jira xabsiga ma jiri doono sidoo kale waxaan jiri doonin qof iska xidhan oo aan waxba loo haysan haddana iska xidhan oo xorriyaddiisii weynaya maxaa yaele muwaadin weeye qofka la soo qabtay muwaadin annagana lamida waay sharaf leh xorriyadduna waa aqlaa shay oo bini aadamku u haysto weeye xabsiyada dowladda ayaa waxaa lagu eedeeyaa ragga al-shabaabka ka tirsan markii lagu soo xiro in si hoose looga sii daayo dhanka kale madaxweynaha deegaanka soomaalida ee dalka ethoobiya cabdi maxamuud cumar oo warbaahinta kula hadlay magaalada jigjiga ayaa waxa uu sheegay in ay ku dhawaaqeen dagaal ka dhana ururka al-shabaab cabdi maxamuud cumar oo shirka jaraa'id qabtay kadib kulan oo la qaatay qeybaha bulshada oo ay ka mid yihiin waxgaradkii culamo udiinka ayaa waxa uu sheegay in al-shabaab ay ka hortegayaan inta aysan weeraro kusoo qaadin ka hor culamadu iyo dadka shacabkuba inay waxa weeyaan meeshii lagu arka dagaalkooda ay waxa weeyaan la kala hebelo joog iyo joog la jiraa loo baahanya oo sidaas lagu gala dagaalkooda meeshii lagu sheego haddii janno la doonayo weeyaan de haddii janno aan raadinayno mar hadda culamada saa inagu sheegtay kuwa geedka afrikana waxaan u sheegay ninkii janno dooni dee alqushaash iyo al-shabaab ha dilo waa ninkii janno dooni hebel jihaad baan dooni jihaadkii uu taagan yahay waana alqushaash inay la jihaatamo waana nimankan isku magacaabay al-shabaab laakiin ficilkoodu dhabtigu waa alqushaash yahay ninkii jihaad doonaya ee jihaad raba halkii sidaa ay culimadu sheegtaa halkii inay aada disho haddii ay ka ka ka faa- faa'iido badan aad ku helayso oo janno lagu gelayo waa in maxaa quraadee jannadii maxaa markaa looga taagan yahay baa taaladii nimankan maxaa qura waa inaa jannadaa loo degdego oo aqushaaslaintooda la gala dee taasaa loo baahan yahay hadalka madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida ee ethoobiya ayaa wuxuu ku soo aadayaa xilli la sheegay ciidamada liyu booliska ee ka howlgala deegaanada soomaalida ee dalka ethoobiya in ay gudaha usoo galeen soomaaliya ayna al-shabaab kula dagaalameen deegaano ka tirsan gobolka bakool iyadoona al-shabaab ay sheegteen in konton ka mid ah ciidamadaasi ay dileen maxamed kaafi sheekh abukar radio wadajir muqdisho aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaafi mar kale ayadoo tan iyo intii dowladda soomaaliya ee cusub ee uu madaxweyne ka yahay xasan sheekh ay dadka ku nooli gobolka shabeellada hoose ay aada dhibaatooyin uga sheeganayeen ciidamo ku labisan darayska dowladda kuwaasoo isbaara dhiganaya guud ahaan wadooyinka gala gobolka shabeellada hoose ayaa weli waxaa socda dadaallo ay sheegayaan taliyayaasha ciidamadu in ay weli qaadayaan isbaarooyinka yaalo gobolkaasi gudihiisa ayadoo sidoo kalena madaxweynaha uu dhowr jeer ka dhawaajiyey in ninkii isbaara dhigtaa la dilayo haddana sidaa ay tahay beelaha muqdisho waxa ay weli ku dhiiranayaan in ay dhigtaan isbaarooyin wadada gala magaalooyinka gobolka shabeellada hoose ayagoo ka mida ciidamada qalabka sida watana dharka ciidanka mid ka mida taliyayaasha ciidanka ayaa haddaba dafiraya islamar ahaana taana sheegaya inay isbaarooyinka qaadayaan magaalada muqdisho afar waddo ayaa ka baxda afartaas wadona waxaa xiri jiray isbaaraystayaal ciidan u ekayaal ah iyo maleeshiya beeleedyo kuwaasoo ay uga qaadayeen lacag baad ah jidadka soo gala magaalada muqdisho kana yimaado soona mara labada shabeelle arrinkaas boqolkiiba siddeetan waan ku guulaysanay maantana afarta waddo waxaan u fasaxnay oo u suuro gashay wasaaradda maaliyadda iyo gobolka maamulka gobolka banaadir in ay dib u soo celiyaan taxationkii
dhanka kale iyadoo uu ku sugan yahay magaalada marka caasimada gobolka shabeellada hoose wasiirka wasaaradda gaashaandhigga islamarkaana ah siihayaha xilka wasiirka amniga ayaa waxaa haddana dhanka kale socda magaalada haatan in ay ku jirto xaalad aada u cakiran magaalo madaxda gobolka shabeellada hoose ayaa toddobaadkii aynu kasoo gudubnay gudihiisa waxaa qabsaday ciidamo beeleed ka soo jeeda beesha habargidir kuwaasi oo ku doodaya in gobolka shabeellada hoose ay degan yihiin isla mar ahaantaana ay xaq u leeyihiin in ay maamulaan taasi oo kolka loo eego arrimaha qabaa'ilka iyo deegaanada dalka soomaaliya ay tahay hadal aada loola yaabo ha yeeshee waxaa jira in cuqaasha beeshaasi ay weli ku handadayaan dowladda iyo weliba dadka deegaanka in ay gobolka shabeellada hoose ku haysan karaan xoog waa kan mid ka mida cuqaasha beesha habargidir oo u digaya wasiirka gaashaandhigga eedeynayana ra-iisul wasaaraha dalka kulmeen dhinacyadii meesha ku dagaalamay marka qoladii dambe marka dambe meesha tagtay magaalada la wareegtay iyagii meesha ka baxa ma garatay anagu ka bixinayna ay dheheen meeshan guryanagi anagid iwala waxaa weeye ninka muuminka waxaa la yidhahdaa laba goobgod lama qaniino hadda ka hor ayaa saas oo kale ciidamo lakala qaaday kuwanagiina waa la qaaday xarbisaan keenay kuwii kalena meeshii dadkumaada ayay joogeen dad badanaa leeday naagaha la dilay dad fara badanaa la laayey dadka dunyaan dagaalamayna la dilay dhibaataa dhacday markhaatigii ka taha dawladdu dadka soomaaliyeed oo meesha degan owr kale oo markhaati ka ah waa loo caalowaayey wadadii yaa go-day dawladdii ku khasirtay lojistikadeeda inay marido awdii inay wareejiday jidkii ka go-ay jidkii yaa furnay boliiskii meesha ku xirnaayo si wax ma gelaayeen aan iska soo bixin aan dhirshaqeeye calanka soomaaliya ka midnay cidna kuma guumaadin ganacsiga furtaa la yidhi qayb qabiil cid loo dili maaha la yidhi guryaanagiyaa joognaa mana baxayna hala heshiiyo guusha la filiya dheheen marka waxaan leeyahay wasiirka kursoomin arrintan arrintan waxaa weeye arrinta isul wasaaro wata weeye isagaa ku ceedaysan isagaa mataqaanaa in dawladda nagu dumiyo doonaya waxyaabaha uu ka wado meesha stateama saddex gobol oo rabaa inuu meesha ka fuliyo runaantii marka dan weyn oo kaleeyahay kismaayo isku soo diray gadow isku diray ka aqbali mayno cid aan lagahayno iyo cid aan dilayno iyo cid aan dilna ma jirto dadkaa markhaati ah waxaan leeyahay wasiir arrintaanu midna kalay leedahay waa wax kaloo weyn waxaan leeyahay dadkaa soomaaliyada meesha waa degan dawladda madaxa loo firiyo qorigiis asagoo bidixda ku hayso midigta oo kula heshiiyo walaalkiis markii laysma aamini karo dhibaataa dhacday markhaatiya ka tihiin
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid a cuqaasha beesha habargidir oo ku doodayay in gobolka shabeellada hoose aan lagu degdegin xalka ay dowladda u baadigoobayso dhanka kale sida uu kusoo waramayo waryaheena koonfur galbeed axmed cumar saalixi maleeshiya ka tirsan xarakada shabaab ayaa weerar waxay ku qaadeen deegaanka qurac joomo waa kan axmed kan laga heliya deegaanka qurac joomo ee gobolka bakool ee koonfur dalka soomaaliya ayaa sheegaya in kadib dagaal dheer oo halkaasi soconayay muddo ka badan ilaa dhowr saacadood in la xaqiijiyay inay ku dhinteen in ka badan ilaa toban ruux oo dhinacyadii dagaalamay haatan xaaladdu ay degan tahay islamarkaana deegaanka ay gacanta ku hayaan dagaalyahanno ka tirsan al-shabaab waxaa halkaas hore ugu sugnaa maleeshiyaad maamul ismagacaabay uu leeyahay sida la tilmaamay u baxay dhanka xadka soomaaliya etoobiya ay wadaagaan ugu dambeyn waxaa xadka soomaaliya etoobiya soo buuxdhaafiyey ciidamo etoobiyaan oo aada u fara badan kuwa oo ka feejigan weeraro al-shabaab ay halkaasi ka fuliyaan iyadoona dhaqdhaqaaqyo al-shabaab ay ka samaynayaan deegaanka qurac joom ee gobolka bakool dhinaca kale guddoomiyaha deegaanka badhaadhe ee gobolka jubbada hoose faarax haybi ayaa sheegay in shan qof ay ku dhinteen duqeyn ay al-shabaab shalay gelinkii dambe u geystay jasiiradda madhawa oo ka mid ah kuwa ku yaala gobolka jubbada hoose faarax haybi oo u warramayay warbaahinta ayaa sheegay in dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay dagaalka iyo duqaymahaba ay dhammaantoodba ahaayeen dad shacab ah oo ay madaafiicda ugu tagtay guryahooda aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay axmed wararkii ugu dambeeyey ee qurac joomo ayaa waxa ay ku waramayaan in laga saaray ciidankii xarakada shabaab islamar ahaantaana haatan ciidanka dowladda ay gudaha u galeen sida uu ku waramayo guddoomiye ku-xigeenka gobolka bakool shacabka mar kastaba been bay u sheegaan iyo ummad habeen barkii bay waxaa badaa ku rarideen magaalada hal ruux ayaa dhintay islaamna dhaawaweeye wax kale a u geystaan mal ayagana nin baa laga dilay labana waa laga dhaawacay magaaladana waa laga saaray ummadii deganeed oo shacabka ahaa ayaa degan beentoodii waayo warkaa hal askariyaa dhintay hal askariyaa habadii hore ay ku dhaceen islaamna dhaawac waay wax kale oo dhibaato ah meesha gaaray kale ma lahan
iyadoo aynu soo gaarnay xilligii barnaamijkeena aan isku macsalaameyn jirnay inoo soo bilowday saacaddu markay ahayd saddexda galabnimo ayaa waxa aanu ku soo khatimaynaa waraysi waryaheena maxamed kaafi uu la yeeshay korneel maxamuud cabdulaahi dhunkaal oo isaga ku sugan degmada taleex ee gobolkaas sisanaag ee somalilan waa kan kaafi oo waraysigaas inoo qaaday
waxaan ka qaba kasoo ka tirsan tahay ciidamada Soomaaliland ee madaxweyne ku jira wax alla wax ka jiraan ma jiraan wax ay saacsan ma jiraan haye waddanka waa madaxweyne dunida waqti iyo beelaha aad bay joogsanayaan ciidamada Soomaaliland waata cornele puntland waxay sheegtay degmada taleex iyo deegaanada kale ee gobolka sool in puntland ay ka tirsan tahay aduunkuna xoog aad kula wareegteen arrintaa maxaa kaga jawaabaysaa midnaan kama xirsano Soomaaliland waata arrintaas maxaa ku caddaynaysaa marka in puntland aysan ka tirsaneen oo deegaanadan somalilan ay ka tirsan yihiin xadka Soomaaliland iyo wax midnaan ah oo ka tirsan ma jiraan wax midab ku jiraan maanta ma aha cornel lunkaal marka deegaanadan adunku hore uma haysane een, maadaama hadda aad la wareegteen xoog baad ku qabsateen ma la dhihi karaa sababtoo ah degmada taleex xilliga aad la wareegeyseen xataa waxaa ka socday shirar ay lahaayeen waxgaradka maamulka qaatumo haddana madaxweyne waa waxa ka mid tahay degmooyinka Soomaaliland waataa laakiin adinku ma joogine hore waxaa u joogay ciidamo ka tirsan een, maamulka qaatumo oo aad ka saarteen soo maaha maamul jaamacadda Nairobi waa sha waa Soomaaliland meesha wax ka tahay meesha wax ka jiraan hadda degmada taleex adinkaa la wareegay oo hadda ku sugan adigaa xataa igala hadlaaya maxaa kaloo marka qorshihiina ah marka laga soo tago inaad taleex la wareegteen een, kadib wixii hadda nooca fiirinaaya adigu diyaarba leeyahay wixii xuduudka ka hor yimaadaan waa diyaarba leeyahay haye waddanka waa waddan soomaalilana dadka dad soomaalilana wax maanta midna ku jiro dee aan cid kala dabdabsanayna ma jiro dee waanu joogaynaa waanu joogaynaa dib lagala odhan mayno sidaanu sidaanu u joogna baanu joogaynaa waata puntland waxay sheegtay inaad al-shabaab xiriir leedihiin oo mar kasta oo degmada taleex aad la wareegtaan oo hadda iyo markii horeba ay ka mid tahay inaad mar walba dagaalyahano ka tirsan al-shabaab aada horey usoo kaxaysaan oo buuraleyda galgala ay galaan arrimahaasi maxaa ka jira oo aad kaga jawaabaysaa wax shabaab ah maamada xuduud leeyahay ma jiraan cid maa naqaan shaqada ku leedihiin cornele marka maxaa kusoo beegaa isleedihiin xilligan in al-shabaab een, puntland ay ku eedeyso inaad xiriir la leedihiin midnaan waxaan ay saabisa waa waxa la wax ka jira ma jiraan
haye waxaan shabaab iyo xuduud leeyahay muddo ma jiro cornele weerarkiina aad kusoo qaadeen degmada taleex oo aad kula wareegteen waxaad kusoo hadiseen xilli degmada taleex oo ka furmay shir ay lahaayeen siyaasiyiin iyo